Maamulka iskuulka Alfa ee magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyay ku dhowaad koob iyo toban macalin kuwaasi oo markii hore shaqo la-aan ahaa dhallinyaradan ayaa ardayda iskuulkaasi bara maadooyin kala duwan waxaana lagu soo xushay aqoontooda Ustaad Khayr Cabdulaahi oo ah maamulaha iskuulka Alfa ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay fursadda shaqo ee iskuulku siiyay dhallinyarada iyo waxyaabaha lagu soo xushay macalimiinta markaasi ama dhalinyarada fursadda markaasi iskuulka uu siiyey runtii halkaana laguma soo koobi karo iskuulka wuxuu shaqeeyaa laba gelin sida subaxii iyo galabkiio kale ayuu shaqeeyaa macalimiinta markaas ka howlgashana waa isla macalimiintii ka qalin bedelatay ama horey kaga faa-iideysatay waxbarashada iskuulka macalimiintaas ayaana markaasi macalimiinka ah dugsiga iyaga ayaana wax ka bixiya qeybta dugsiga dhexe iyo dugsiga saraba waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid ah maadooyinka iyaga markaasi iskuulka ay ka bartaan qaar waxay bixiyaan caafimaadka qaarna waxay bixiyaan luuqada ingiliishiga qaar waxay bixiyaan farsamada gacanta sida xarqaankii darawalnimadii sidoo kale makaanikadii iyo waxyaabaha kale markaas lamid ah qaarna maadooyinka kalentoo caadiga qaar waxay dhigaan xirfada iyadana kombyuutarka marka macalinba wuxuu markaasi isaga bartay ayuu ku shaqeeyaa dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada loo fidiyey fursadaasi shaqo ayaa ka mahad celiyey fursadda la siiyey magaceyga waa sacdiye maxamed cismaan waxaa ka mid ahay ardayda iskuulkan wax ku baratay xirfad ku baratay haddana macalimaad ka ah waana ku faraxsanay alxamdulilah ustaad kheyr shaqadu isiiyana aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaa rajeynaa xifradan macalimadkaahay inuu ku gaaro horumar badan insha allah shaqa abuurka mudda macalinimo iskuulka u sameeye waxaa waxaa dhihi kara waa mid aada u wanaagsan waana ku faraxsanahay aad aad aada weyn aan u danaynayay aan u tixgelinay marka subax hore dugsiga soo dhexe sare waxaan ka dhigaa maadada carabiga iyo tarbiyadan ka dhigaa labadaas maada u qaabilsanahay marka galinka dambe yimaada ama qeybta baraafadka ayadana waxaa ka dhigaa maadooyin dhowr laakiin badanaa waxaa aad aad u qaabilsanahay aan ka dhigaa maadada computerka aan bixiya sida keentan waxaa dhanka iyo xafiiska iyo aydana waan qaabilsanahay goobaha waxbarashada ee kusoo badanaya magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhalinyaro markoodii hore shaqo la-aan ahaa kuwaasi oo ku taamayay in ay ka tahriibaan dalka